Thank you very much, Mr. President. Uh, as you said, I'm here with colleagues and ambassadors from eight organizations.
ciidiyadan mahadsantaa mudane madaxweyne inta waliba ka sugan ahaan xukuumadda safiirada wakiilada qaramada midoobe ururka igad etoobiya jabuuti uganda ujeedada unantan koyni yaa atay inuuna dhegaysan aragtida dowladda hubno baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya ururada bulshada qeybo shishalsuun aanasaytoya keedan doorashada labada kun tumiyon elita dalka inya kudhida saas oo kaleed mudane madaxweyne weliba untanuan koynay inuuna ogaana siyaasadda shalduban dalka soomaaliya ku jarta sidii xalwaarta uun unku diirin lahayn ujeedada un-ka usileeye yaate inya gebad ahaanba qeybo ku tirsan dalka somalilanka aragna meel ammaan dooro ku jirta welina fadaane inuuna sugna ammaanka guud ee dalka soomaaliya sanada lamada kuntumiyoonlita ujeedadunankawiin unasiin ku caawiyaana maskale diiraduna ka saaraan yaate tan ammaanka waana inti la hela ciidamada dowladda dhexe dalka soomaaliya isku dhafay yeelata sidii un sugi lahayaan ammaanka guud ee dalka soomaaliya markaleed iyo markaleed mahadsantiin bulshada reer koonfur galbeed ee soomaaliya waana weliba heli doontanaa awaamir adag taas oo yahay ka salaysan tadianisada magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya Mogadishu with a better understanding of the perspective from the southwest. Thank you.
Thank you.
michael katiin yahaye qaramada midoobeen qaabilsan arrimaha soomaaliya dhawaagna nicholas kayle ka bedeli intaas kuleed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheegeedan yaa ku hadlisoona faahfaahin kubi kulamadii miskale walayaaweysan gudbi hogayaha guud ee qaramada midoobeen qaabilsan arrimaha soomaaliya
srjiga wafdigus hogaamiyahay wafdigu hogaaminaya oo safiirada iyo dhammaan hay-adaha kuwa dawliga ee kuwan dawliga ahaynba u socdo isbeddelka sidii wixii la qaadan lahaa moodalkii lagu wada shaqayn lahaa isbeddel sidii u dhici lahaa runtii waa wada hadalnay waxyaalihii aan ka hadalnayna kolley annaga aragtidanada waa u gudbinnay waxaanu leenahay waxaan diyaar u nahay annaga isbeddel inuu dhaco soomaaliya inay horey u socoto soomaaliya inay midnimadeeda iyo dawladnimadeeda iyo ay dhammaystiranto kuwan dawladdiidka laga adkaado dee doorasho xaqah oo dadku si ay isla garteen ayna qolana aynan lahayn dadkao dhan ay wada leeyihiin inay dhacdo annaga arrimahaasoo dhan aan kala hadalnay waana soo dhowaynaynaa isbeddelka go'aankii dawladda qaadatay oo international communitydu ayayagana ay ku taageereenna annaga waa soo dhowaynaynaa dee inkastoo uusan annaga dadkayaga gaar ahaan shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo baarlamaanka ra'yi badan ay ka qabaan arrinta iyadaa laakiin haddana annaga ka maamul ahaan mar haddii negosiation la galo dadkao dhan nin walba intuu raba ma wada helaayo inay qaar la oggolaado sidii loo heshiin lahaa oo wax loo dhisi lahaa runtii waa soo dhowaynaynaa marka safiirka iyo safiiradu la socdaanna waxaan leenahay soo dhowaada waa mahadsantihiin annaga ka maamul ahaan reer koonfur galbeed shacabka iyo siyaasiyiinta iyo dadweynaha dhammaantood waxaan leenahay dalka isbeddel ha ka dhaco dalku nabad ha ka dhacdo ummadda soomaaliyeedna dawladnimadeeda iyo qarankeega iyo sharafteeda siday ku heli lahayd ha laga wada shaqeeyo waana soo dhowaynaynaa wadahadalkana waa soo dhowaynaynaa waana mahadsantihiin